إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah qarax xoogan oo khasaare ba'an dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo loola eegtay xubno doonayay inay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka dagaalo mar kale lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay dowleedka degmada muqakore ee gobolka hiiraan askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku dilay nin u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo ka howlgasha gudaha magaaladaasi dowro lagu baranayay xirfadda jaldiyeynta kutubta ayaa magaalada saakoo lagu qabtay haweenka wax ka barta maraakiista diiniga ah ee ka furan magaaladaasi intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadaan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeennimo isniin ah koob iyo labaatanka dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku astaysan siddeed iyo tobanka bisha shanaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan qarax xoogan oo khasaare badan dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo loola eegtay xubno doonayay inay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka warkaasiyo war ku saabsan dagaalo mar kale lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka degmada muqokore ee gobolka hiiraan waxaa halka ka soo jeedinaya waryahena maxamed daahir wararka inaga soo gaaraya gobollada hiiraan iyo banaadir ayaa sheegaya in maanta halkaa ay ka dhaceen howlgallo qorshaysan oo ay fuuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo khasaaro lixaad leh u geystay dowladda federaalka haddaan ku horumarno gobolka banaadir wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in barkhadii maanta howlgal qarax ah lagu qaaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa xerada damaanyo ee degmada hodan howlgalka oo ay fuuliyeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaar ah u beegsaday askar la diyaarinayay kuwaas oo sufuuf ku jiray xilliga la bartilmaameedsanayay waxaana qaraxa uu ahaa mid aad u xooggan oo laga maqlay meelo badan oo muqdisho ka tirsan islamarkaana sababay khasaaro lixaad leh oo gaaray askarta dowladda federaalka gordhow haashim mujaahidiinta al-shabaab waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ku saabsan howlgalka ka dhacay muqdisho waxaana war-saxaafadeedka uu u qornaa sida tan ciidamada mujaahidiinta waxay barqadii maanta oo xad ah howlgal qarax ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada damaayo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyadan ayaa xilliga la beegsanayay waxay goobta u joogeen si loogu diiwaangeliyo ku soo biirista ciidamada kooxda riddada ah ee saliibiyiinta ku gacan siinaya baa la yidhi la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allah fadligiisa howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo sii socda ayaa lagu soo hadal qaaday khasaaraha uu sababay qaraxaasi waxaana lagu yidhi allah fadligiisa howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaasi murtadiinta ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah tirada hordhaca ah ee dhimashada murtadiinta waxa ay gaaraysaa in ka badan soddon murtad halka dhaawacu uu kor u dhaafayo konton kale war-saxaafadeedka ayaa looga digay cid kasta oo ku biirta dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid weliba oo doonaysa inay ku biirto cadowga ashahaada la dirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna qof walba oo arrinkaas ku fikiraya xasuusinayaan in aysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay sariiriyiintu u samaynayaan taas beddelkeedana kuwaana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiintii iyaga kaga horeeyey dhabbaha halaagga ee ashahaadala dirirnimada kuwaas oo u qaybsamay qaar saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furumaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo walwal iyo cabsi joogto ah la nool gabagabadii bayaanka waxaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giida soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnah ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أيا لغو سو غبغبيي بيانكا dhanka kale wararka naga soo gaaraya wilaayada hiiraan ayaa sheegaya in dagaalo culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ay saakay mar kale ka dhaceen duleedka degmada muqukori ee gobolka hiiraan dagaaladan oo ahaa kuwo isdaba joog ah ayaa saddex jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka dhimashada dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada muqukori ee gobolka hiiraan ayaa gaartay toddoba iyo toban askari waxaana dhaawaca uu sii cagacagaynayaa lix iyo labaatan kale saraakiisha goobta lagu dilay waxaa ka mid ah cabdi yuusuf salaad oo loo yaqiinay cabdi goomey waxaana uu ahaa sarkaal si gaar ah loo beegsaday oo muddo dheer ay ku raad joogeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ninkan uu ku lug lahaa amaba uu ka dambeeyey tacadiyo iyo falal dembiyeedyo lagula kacay dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dagaalka oo muddo socday ayaa sababay in ciidanka dowladda federaalka ay firxadaan iyagoo ka cararay goobta lagu dagaalamay shalay ayay ahayd markii ciidanka mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ay isku fara saareen duleedka magaalada muqukuri ee gobolka hiiraan waxaana kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay oo hadda maraya lixdan iyo lix askari halka dhaawacu uu sii cagacagaynayo boqol iyo shan askari hashima wixii tafaasiil dheeraad ah ee wararkan ku soo kordha waxaan ku soo sheegi doonaa wararkeena dambe insha allah askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku dilay nin u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo ka howlgasha gudaha magaaladaasi faahfaahin qodobkani ku saabsanna waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena maxamed qaasiim wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ku dilay nin u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo jubba foundation ninkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray abshir xasan cabdiraxmaan abshir gaab wuxuu falkan dilka ah ka dhacay gudaha xafiiskiisa sida ay xoguhu ku warramayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in ninka la dilay iyo askariga ay murmeen taasina ay keentay in falkan uu ku dhaqaaqo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhiigga dadka rayidka ah iskaga daadiya si macno darro ah iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dhibaatooyinkan xanuunka badan ay u geysanayaan bulshada weli dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaal furqaan dowro lagu baranayay xirfadda jeldiyeynta kutubta ayaa magaalada saako lagu qabtay haweenka wax ka barta maraakiista diiniga ah ee ka furan magaaladaasi faahfaahin qodobkani ku saabsanna waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena maxamed muude abuu muslim towradan oo lagu barayay haweenka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista ku taala magaalada saako sida loo jildeeyo masaaxiifta qur-aanka ayaa lagu soo gunaanaday magaalada haweenka ka faa'iidaystay dowradani farsamada gacanta ahayd ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa soddon iyo shan qof waxayna ka kala socdeen ilaa lix markas oo ku taala magaalada saakow nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qayb galay soo xiritaanka dowladda ayaa soo dhoweeyey xirfadani la baray haweenka madaariista taas oo qayb ka ah ilaalinta qur-aanka kariimka waa mashruuc lagu fawsay dadka farax geliyey annagoo dhanna dhiirigelisay aan jecelnahay adinkuna waxaad noqonaysaan man sanna sunnatan xasana falow ajra ajra man camila bixa adinkuna taasaad noqon gabadhii maanta idinkaga dayato oo kutubta soo ururso saan idinla yeesho soo adinkayn kuma dayanin ajarkeeda ehe iyadoon laga naaqusina adinkana haddee waad leedihiin maxaa yeelay adinkaa tusay ma tahay mise ma ah ila xadiiska nabigaa noo tilmaamahay waxaan idin dhihi ilaahay ha idin sharfo ilaahayna subxaana watacaala camalkiina maqbuul ha idinkaga dhigo qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay dowradan ayaa ka mahadceliyey dowradda iyaga oo tilmaamay in ay wax badan ka faa'iidaysteen aniga umu safa oo ku nool degmada saako waxaan dooran noo soo gebagebeeyey markiska cumar khadiija waxaanu ahayn madaarista dhammaal oo ku yeesha degmada saako waana ka faa'iidaysanay waxaana noo soo gebagabeeyey dooro lagu baranaya kutubaha sida loo salabeeyo ama loo hagaajiyo oo jaldigooda oo maharagtaaya loo hagaajiyo si aan u xafidno qur-aanka kariimka ah anigoo ah magaciiga umu sumaya oo ka socdo madrasada umahaani waxaan halkaan isugu nimid inaan baranno ama aan xifdinno kalaamu rabbiilcaalamiin sidii loo xifdin lahaa alxamdulilaah si fiican ayaan ooga faa'iidaysanay inaan baranno kitaabka allah si loo xifdin lahaa ama loo ilaalin lahaa waayadii lasoo dhaafay maktabka dacwada degmada saako ee wilaayada islaamiga ajubbada dhexe ayaa waday dardar gelinta dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii habeenood kala socoteen raadiya alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan